sports right here on the voice of America.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa mawjadaha gaagaaban efimada magaalooyinka geeska africa qaar iyo bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somaly com subax wanaagsan dhegeystayaal waa isniin afarta bisha desembar ee sanadka ka idaacadda saaka ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed colaan xasan qodobada aan idinkuga hayno idaacaddeena saakay waxaa ka mid ah hab casriya oo loo dhaqdo geela oo ku soo kordhaya magaalooyinka somalilan
qiimihiisi aarko wuxuu yidhi gasha haddii lagugu yeesho iyo guur haddaad damacdo kayrkaa wax lagu guud mariya dhaqasho geel baa leh heestiisa waxaa ka mid ah barqabsina weyn oo sutuurala seeya wadata wa markaad isaga ammaanayso wuu qoslaa marka geelo aad ammaanto may dibnuhu saa u dhaqdhaqatina wuu farxaya macna farxad baa ka muuq jilaalkiina heesta loo qaadaa waxa weeye
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan shirkadaha ka shaqeeya adeegyada duulimaadka ee soomaalida ee bariga afrika oo soo dhoweeyey tallaabadii ay dowladda soomaaliya ugu biirtay ururka dhaqaalaha ku bahoobay dalalka waddamada bariga afrika ee e a c
annaga ahaanna saameyn waxay nugu yeelanaysaa hadduu damo uu qofkii dadkii ay socodkooda bato iyo isdhaafsiintii iyo ganacsigii iyo wax isdhaafsashada ay badato dad baanaa ku dhiiranaya inay soo baxaan dad baana inta inay ka baxaan soomaaliya aadaan marka wax badanaa ka soo kordhaya dhaqdhaqaaqa diyaaradaha iyo
waxaa kaloo degeysan doontaan dad daadadka ugu go'doonsan deegaano duleedka ka ah kismaayo iyo daadad soo rognaday oo saameeyey ganacsigii magaalada beledweyne iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idin aqriyo dowladda israa'el ayaa xaddii shalay ku amartay falastiiniyiinta horey uga barakacay dhinaca koonfurta khaza inay haddana ka sii barakacaan goobahaas amarkan israa'iil ayaa yimid kadib markii xabajoojintii kumeel gaarka ahayd ee labada dhinac la dhex dhigay ay burburtay jimcihii dagaalka dhulka ah ee ay israa'el ku hayso khazana uu sii xoogaystay fariimaha israa'el ku baahisay boggeeda baraha bulshada ee facebook iyo x oo lagu qoray afka carabiga ayay ugu sheegtay falastiiniyiinta inay isaga baxaan koonfurta khaza sidaasina ay tahay sida keliya ee ay kaga badbaadi karaan dagaalada israa'el ayaa horey amarkan la mid ah u duldhigtay falastiiniyiintii ku noolaa waqooyiga khaza kuwaasoo duqayn xooggan oo cirka ah ay ku socotay muddo ku dhow laba bilood oo uu dagaalka khaza socday iyadoo la filayo in israa'il ay weeraro isdabajooga ku qaado khaza ayaa saraakiisha isra'el waxay fariimahooda ku fareen falastiiniyiinta inay ka guuraan ilaa iyo saddex ilaa iyo afar iyo soddon goobood kuwaas oo dhammaan ku yaala koonfurta bari magaalada khayunis waxay ku amreen dadkaasi inay aadaan xeryo ciiraya oo ku yaala dhulbeereedka almawaazi ee ku dhow badda mediteraneanta halkaasoo ay isra'el ugu yeerto aagga bani'aadnimada xuutiyiinta yemen ee ay iiraan taageerto ayaa diyaarado aan duuliyo lahayn iyo gantaallo la eegtay markab dagaal oo maraykanku leeyahay iyo maraakiib ganacsi oo maraya badda cas wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ee bentagonka ayaa sheegtay xaddii shalay in weerarkaasi ay xuutiyiintu geysteen uu qaatay ilaa iyo shan saacadood ugu yaraan mid ka mid a gantaallahaasina uu ku dhacay markab xamuul oo ku goosheeyey calanka jasiiradda bahamas sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga maraykanka markabka dagaal ee maraykanka ee u s s kane ayaa gargaar u fidiyey qaar ka mid ah maraakiibta ganacsi ee weerarka la kulmay isagoo soo riday laba ka mid ah diyuuradaha droniska ah oo ay xuutiyiintu lahaayeen maraykanka ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay soo riday dhowr diyaaradood oo droon ah oo ku wajahnaa israa'el kuwaasoo laga soo riday dhinaca yemen weerarada maxuutiyiinta ayaa lala xiriiriyey dagaalka ka socda khaza ee u dhexeeya falastiiniyiinta iyo israel nigeria ayaa ku baaqday in la sii daayo madaxweynihii xukunka laga tuuray ee dalka niger maxamed bazuum islamarkaana ugu yeertay milatariga dalkaasi xooga ku qabsaday inay u ogolaadaan bazuum inuu waddan saddexaad magangelyo u raadsado hadalkan ayaa waxaa sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee nigeria yuusuf tugaar oo hadda dalkiisu uu madax ka yahay ururka ay ku bahoobeen wadamada galbeedka afrika ee ecowas ururkaas oo horey cunaqabatayn ugu soo rogay niger kadib afgembigii dalkaasi ka dhacay bishii julaay ee sanadkan ee bazuum lagu eryey ururka unesco ayaa muddaba dalbanayay in bazuum si deg dega xukunka loogu celiyo laakiin milatariga dalkaasi qabsaday ayaa xabsi ku hayay iyagoo sheegay in ugu yaraan ay saddex sannadood qaadan karto in xukunka dalkaasi gacanta xukun rayid ah lagu soo celiyo madaxda wadamada ku bahoobay ecowas ayaa ku kulmaya caasimada nigeria ee abuuja tobanka bishan si ay uga wada hadlaan xaaladda gobolka oo tan iyo sanadkii labadakunlabaatankii afgembiyo ka dhacay ay awoodda ku qabsadeen milatariga wadamada maali burkina faso guine bisaw iyo niger bishii lasoo dhaafay ayaa afgembi dhicisoobay waxaa dalka siraleon oo xubin ka ah ecowas ugu dhintay kow iyo labaatan qof sidoo kale madaxweynaha dalka guine bisaw oo iyana xubin ka ah ecowas cumaru sisoko embalo ayaa sheegay sabtidii in rabshado waddankaasi ka dhacay toddobaadkii lasoo dhaafay ay ku lug lahaayeen xubno ka tirsan ilaalada qaranka islamarkaana rabshadahaasi ay ahaayeen isku day afgembi halkaad nagala socotaan wadaacadda v o a oo toos idin kaga imaanaysa magaalada washington aan ku bilownay ee ganacsada soomaalida ee shirikadaha diyaaradaha ee ka ganacsada wadamada bariga afrika ayaa soo dhoweeyey tallaabadii ay dhowaan soomaaliya ugu biirtay dalladda dowladaha bulshada bariga afrika ganacsada ayaa sheegay in arrintaasi ay fursado kala duwan oo dhanka ganacsiga ah siin karto shirikadaha diyaaradaha ee bariga afrika wariyaha v o eda uga soo warrama magaalada nairobi qadar xareed ayaa warbixintan inoo soo diray
ganacsiga shirkadaha duulimaadyada diyaaradaha ayaa ka mid ah ganacsiga sii xoogeysanaya ee ay soomaalidu ay ka hirgelinayaan qaar ka mid ah wadamada bariga afrika gaar ahaana dalka kenya ayaa ka mid ah meelaha ugu badan ee ay ka howlgalaan shirkadaha diyaaradaha soomaalidu ee duulimaadyada maalinlaha ka sameeya magaalooyinka nairobi iyo muqdisho iyo wadamo kale oo gobolka ku yaala shirkadahaasi ayaana u kala qaybsama shirkadaha duulimaadyada diyaaradaha sameeya iyo sidoo kale shirkadaha kale ee la shaqeeya ee laga heli karo tigidhyada diyaaradaha lagu raaco markii dhowaan soomaaliya ay ka mid noqotay dowladaha bulshada bariga afrika ayaa arrintaasi waxaa dadkii ku farxay ka mid ahaa ee soo dhoweeyey ganacsatada shirkadaha diyaaradaha iyo kuwa kale ee la shaqeeya ee xarumaha tigidhada lagu iibiyo ee kenya kuwaasoo aaminsan in arrintani ay ganacsigooda u horseedi karto fursado ganacsi oo hor leh cusmaan xuseen cali oo ah maamulaha xarunta afrisom oo ka howlgasha magaalada nairobi ayaa ka mid ah ganacsatada rajada wanaagsan ka qaba arrintaasi walaahi runtii waxaan u aragnaa arrin aada u fiican in laisku furo wadamada east africa soomaaliya ay kusoo biirto taasoo sahlaysa in si fudud dadka soomaalida ah ay ugu soo safraan wadamada dariskooda ah sida kenya uganda tanzania wadamada east africada oo hadda inta badan ay kala kulmaan caqabado visa ah sida in visa loo soo xariisto weliba ay adag tahay baasboorka soomaaliga helistiisa in visa loo helo mararka qaar marka waxaa badan kartaa isku socodkii iyo dhaqdhaqaaqii ganacsi iyo qofku wuxuu ku dhiiran karaa xataa inuu soo baxo uu ganacsiyo ka abuuro oo wax badan uu sameeyo waa soo dhaweyneynaa si fiican aanu usoo dhaweyneynaa annaga ahaanna saameyn waxay nugu yeelanaysaa hadduu damo uu qofkii dadkii ay socodkooda bato iyo isdhaafsiintii ganacsigii iyo wax isdhaafsashada ay badato dad baana ku dhiiranaya inuu ay soo baxaan dad baana inta inay ka baxaan soomaaliya aadaan marka wax badanaa kasoo kordhaya maalmo kadib markii soomaaliya ay ku soo biirtay dowladaha dalladda bariga afrika durbadiiba waxaa bilowday in shirkadaha duulimaadyada diyaaradaha waaweyn ee gobolka bariga afrika ay durbadiiba shaaciyaan inay bilaabi doonaan duulimaadyo toos ah oo ay ku tegayaan magaalooyinka muqdisho iyo nairobi shirkadahaasi waxaa ka mid ah shirkadda diyaaradaha kenya ee k q loo soo gaabiyo oo sheegtay inay dib u bilaabayso duulimaadyadeedii maalinlaha ahaa ee nairobi iyo muqdisho haddaba maxay arrintaasi ay uga dhigan tahay ganacsiga diyaaradaha soomaalida ah ee gobolka iyo ku birista soomaaliya ee dowladaha bulshada bariga afrika su-aashaasi ayaan weydiiyey axmed faarax aadan oo ah maamulaha xarunta safari global ee fadhigeedu uu yahay magaalada nairobi kenya airways inay soomaaliya bilowdo ee fursado badan baa ku jira oo dhanka shirkadda diyaaradda kenya airways iyo dadka ganacsatada isku socodka labada dalba fursado weyn baa ku jira ee sababto ah kenya airways waa company weyn diyaarad international oo weyn weeyaan markii loo fiiriyo diyaaradaha soomaaliya ka obareed gareeyo oo dad ay leeyihiin iyaga gaar isu abaabulay oo shirkado yaryar weeyaan equipmentiga ama diyaaradaha noocay haystaanna waa wax waxyaalo yaryar ah weeyaan oo ma aha sida kenya airways oo kale marka haddii laga fiiriyo dhinaca safetyga iyo diyaaradda nooceeda iyo shirkadda dee heerka ay joogto markii la fiiriyo fursad badan baa ku jirta oo labada dhinacba xagga diyaaradda iyo dadka ganacsatada iyo isku socodka dhammaan fursado badan baa ku jira marka laga soo tago in adeegyada dhanka duulimaadyada diyaaradaha ee shirkadaha gobolka ay dadku u arkaan adeeg fududayn kara isku xirka dowladaha bariga afrika haddana waxaa jira walaac xoogan oo ay dadku ay ka muujinayaan qiimaha lagu raaco diyaaradaha oo aad qaali u ah gobolka arrintaasi ayayna ganacsatadu ay u aanaynayaan duulimaadyada maalinlaha ah ee diyaaradaha gobolka oo aad u yar gaar ahaana magaalooyinka nairobi iyo waxaa ka horeeyay hadda tusaaleahaan ethiopian airline marka hadda jigjiga aadayso ama adisababa aadayso oo kale adisababa kale waa sideed boqoloo dollar sideed boqol waxaa lagu aadaa washington maraykan oo meesha ugu fogaa lagu aadaa isla same airline diyaaradaas nooc ethiopian adigoo raacaya bad qofka la u socda maraykan wuxuu bixinaya sideed boqol ama sagaal boqol tigid go-an baaga qofka jigjiga oo halkan oo diyaaraddu laba saac u socotana wuxuu bixiyaa iyadana sagaal boqol iyo konton u bixiyaa sanadihii u dambeeyey ayaa waxa aad u sii kordhayey ganacsiga shirkadaha diyaaradaha ee ay soomaalidu ay ka hirgelinayaan wadamada bariga afrika gaar ahaana kenya kuwaasoo isku xira amaba isaga kala goosha wadamo kala duwan oo gobolka iyo caalamka ku yaala khadar maxamuud xareed v o a nairobi
weli waxaad naga dhegaysanaysaan idaacadda v o a oo toos idin kaga imaaneysa magaalada washington magaalooyinka somalilan waxaa wakhtiyadan dambe ku soo badanaya habka casriga ah ee dhaqashada geela magaalada hargeysa ayaa ka mida meelaha laga sameeyey xeryo si casri ah loogu dhaqdo geela haddaba qatar maxamed cakule waryahayaga ayaa booqday mid ka mid a xeryahaasi warbixintan ayuuna nooga soo diray magaalada hargeysa
intii aan xerada dhex joogay waxaa la soo godlay ama la lisayaa iminka oo gorofkii lala hoos galay mid ka mid ah geela dhalay laga yaabaa dad fara badan inay xasuustaan halgudhaggii caanbaxay ee dadkii hore aad u yaqaaneen xoorkii laga dhamay xagaagiyo xusuus baa geela lagu xergeeya magacayga maxamuud yuusuf baa laydhahabalaxna balax waa odayga ugu khabiirsan ee ragga geelan xanaaneeya ama haya sidan u koray geeluun baan ku dhex jiray anoo lix jira ayaa geela laydaba dhigay dee meel walbana yaa dabadhoon baan ka bilaabay doob baan noqday kurey baan noqday waxaan ahaa afarta caraba waan mariyey waxa igu dhibaato badnayd anigoo kuraya markii halkii aan dhinacaan u hegay intuu libax ka soo dhacay uu ina gobaa dilay nirig nirig hal inoo shaqaysay kolkii uu nirigihii aanu qasab ku xaraynay ayuun baanu haddana maqalnay show mid kale u qabsaday haddana odaasaandha alla waa libaaxy alla waa libaaxyo ninkii weynaaba qori dabla la soo cararay markaas karaba libaaxa libaaxa wuu naga booday horta markaas anigoo yar habeenkaasaan geeli ka soo baxsaday naxdintii baan ka soo baxsaday wanaagga iyo raaxada maxaa iyana kaa soo martaa geelaa ku xasuustay raaxada waxaa iga soo martay kolkaan anigoo doobahoo dee konton jira oon weli guursan aan inanu fadhiistay ee lay wada mashxaraday dee ilanba halkan geelina markaa wuxuu ahaa waxaa la arqa ee kolkii la yidhi markiiba inanta degdegha loogu daro ninkan kadib buu bixiyey soo maad garan qiimihiisi arko wuxuu yidhi gasha haddii lagugu yeesho iyo guur haddaad damacdo kayrkaa wax lagu guud mariya dhaqasho geel baa leh bal hadda wax suugaanahoo geela la xidho xagga balaxow
geelu horta wuu heesa badan yahay heestiisu way fadla badantay heestiisa waxaa ka mid ah barqabsina weyn oo sutuurale seeya wadata wa markaad isaga ammaanayso wuu qoslaa marka geelu aad ammaanto wuu qoslaa laakiin waxa garan kara un ninka qosolkiisa garanayso Se haa kowdhe may dabnuhu saa u dhaqdhaqatina wuu farxaya macna farxad baa ka muuq jiilaalkiina heesta loo qaadaa waxaa weeye jiilaalkiina niyaddu u dhisaa maxaan warisay waaga jiilaala wacdigu dhacay kaa wadaayoon kaa walleeya dayrtii waxaad odhanaysaa waxaad u sheegaysaa isagoo qurux badan abaar baad marinaysaa marka waxaad u sheegaysaa adoo qurux badan inaad soo aroorinayso adoo koor loo kursa waaweyn kor labeelle kor lagaa keen baad odhanaysaa waa ardaa dab la shiday raggaa halkan fadhiya lix nin iyo lix nin weeye waxay doonayaan inay ciyaaraan ciyaar caan ku ah xeryaha geela oo dadka reer guuraagaahina ay si wanaagsan u yaqaanaan waa ciyaartaa loo yaqaano waalada rag ree magaala oo reer hargeysa ayaan kula kulmay isla ardaagan guuleed xaajigood waxaan dareemay wallahi horta waa markii igu horreysay markii igu horreysay aan daawado weyaan dee murtaax baan dareemay nafsiyan baan u murtaaxnay maasha allah waanu soo caano doonaa macmiil baanu nahay xiliyadan dambe waxaa jira in dadku caniiga markaa talow habkan dhaqashada geela casriga ama isleenahay uu soo nooleeyey nolosha aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad khamiista iyo jimcaha ugu sii darnaatee walaal magacaygu waa axmed aadan xuseen anigu qurba joog baana xagga u k baan ka yimi bal ka war halka waxaad u timid wallaahi runtii galabtaan imi gelinkii dambe yaan soo caano doontay xeradan waan imaadaa inta badan markii gabalkii dhacay adigu maqrib aanu tukanay bacdcishe ee ciyaartani bilaamatay runtii ciyaartan anigoo dadkii ku cusubta baan ahay marka waa ciyaar dee cajiiba oo runtii waa dhaqankan soomaalida la ilaabay marka runtii waa arrin dee igu cusub bay ahayd oo runtii dhaqan aad u caq- u cajiiba oo u baahan dee in loo ogaado dee dhaqankiina loo ogaado oo aad ii soo jiidatay aanan ilaabayn experience-na ay ahayd waanan jecelainan dee marar badan oo kalena aan imaado khadar maxamed cakuule v o a hargeysa
waan filayaa in qadraca kuleh ee xeryihii geela uu idin dhex geeyey dad badanna ay xusuus gaara ku noqotay haatanna magaalada beledweyne saameynta ay ku reebtay fatahaadii ku dhufatay magaalada beledweyne horaantii bishiina dhaaftay waxaa ka mid ah in ganacsigii magaalada uu gaabis noqday kadib markii badi dadkii magaalada deganaa ay ka barakaceen badeecadihii soo geli jirayna la waayey marin loo soo mariyo sida uu warbixintan kaga soo diray magaalada beledweyne wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane
dhaqdhaqaaqa ganacsiga magaalada ayaa aada hoos ugu dhacay marka loo eego sidii uu ahaa fatahaadda ka hor waxaa xirmay ganacsiyo badan kadib markii biyaha daadku ay galeen laakiin weli waxaa jira ganacsato yaryar oo adeegyadii ay bixin jireen aanu weli istaagin inkastoo qiimo koror uu ku yimid haddana afartii toddobaad ee biyuhu ay ku jireen magaalada lama waayin adeegyada ay ka midka yihiin qudaarta hilibka raashinka cayriin iyo adeegyada kale ee yaryar magacaygu waa muuse macalin cali ku nool magaalada beledweyne ganacsatada gobolkana ka mid ah qiimaha marka raashinka sida masagadoo kaleeto biyuhu markay soo baxaayeen kiish masagaa waxaa iibinayay labaatan iyo shan doolar haddana maanta waxaa iibiyaha afartan iyo shan doolar loor masagaa geleydoo kale biyuu magay soo baxaayan labaatan afar doolar aa iibinaynay labaatan iyo saddex doolar hadda kiish gelleya soddon iyo shan doolar anoo gadaa iga dhammaata waa waayba meel laga keenana ma lahan qiimaha sokortoo kale afartan iyo shanay ahayd haddana konton iyo siddeed doolar ay marayxaysaa ilaa lixdan doolar bariiska soddon iyo afar doolar la iibinay hadda afartan doolar u marayhaaya marka saraac kac badanaa jiro oo dhanka raashinka ah waxa sababayna kolley waa la iska dareemi karaa oo waxaa sababay biyaha soo baxay iyo kala go' oo magaalada biyuhu kala gooyeen intaasaa sababtay xaafadda muddooyinoo kale dadkii waa ku jiraan kuushin iyo xawataag bisaa laga baxaaba xaafadda howlwadaagna maba laga guuraba marka inta badan dadkii miyiga ka imaanaya oo howlwadaag u soo macnaha ganacsi tagay sidai ugu jiraan marka waxa raashinka macnaha inta badan qaadi haayo oo annaga naga qaada baqarri haddaan nahay ayaga ka mid ah marka labadaas xaafadood lagu jiraaba labada xaafadood kalena bannaanka laga aado ceel jaallo waa shaqadooda iyo bannaankay jiraan qoladaas dadku waxay ku dhex ganacsanayaan biyaha dhexdooda iyadoo weliba mararka qaar biyaha ay ka saramarayaan miisaska ay alaabta u saaran tahay
anigoo baarliin maxamed xaajiye oo degan xaafadda buundhaweyn waxaan ku ganacsanaynaa biyaha dhexdooda wuxuu ilaahay keenana alxamdulilah waa meel wax lagu kariyo ma leh maqaayada wala dukaanaan lahaa jiray cabitaanaan gadi jiray haddana waxaan ku yidhi baastaan u badelanaya bariis waayo maqaayad furno wax laga cuno ma laho deenum waa halkii lacag watana waa laga gadaa kaan waxba haysanna waa la yska siiyaa baledka lacag ma jirto biyaha lagu dhex jiraa awal waxaa la geli jiray haafka baasada siddeetan senta haddana waxaa waa hal dollar bariiska isku lacag waa labadoodaba hilib shiilana waa jiraa gooni loo galo waxaa jira dad raashin bisil garabka ku wareejiya oo marba taga xaafad iyagoo biyaha dhex maraya harqaan laan nahay biyaha ka hor laba harqaanaan leeyahay qolaa ii kiriisnaayoo ku shaqaysan jiray dharka dumarkaan tolaa aan toli jiray biyaha marka yimidee runtii waa iska hor timid bahasha waxay noqotay marka nin walba dabaalgarab siduu wax u dabaalgarabsan kara in macnaha uu u dabaalgarabsado waxaan ku wareegay hadda waxa garabka ii saaran waa sabaayad islaantaydaa dubto anna waa soo qaadaa biyaha dhexdoodan macnaha aan ku iibiyaa wax allaal wuxuu ilaahay iga siiyana gurigaygan kula noqdaa marka alxamdulilah wuxuu ilaahay keena waa mahad nin shaqa lahaan ahay shaqadaydii hadday istaagtoy biyaha joojiyeen oo qolkiiba uu buuxsamay oo harqaaminkii meel la dhigay aysan lahayn haddee hadda meeshii kula gashay waa in laga dabagalo marka meeshaas hadda waa ii jeeda marka saanaan macnaha ku sugunahay biyaha dhexdoodan saan ogu ganacsadaa maalin walbo islaantayda waa soo dubay anna waa soo qaadaa maadaama iidana ay soo geli karin biyaha inaan aniga soo qaado ilmihii hunguri ay rabaan alxamdulillah aan kula noqdo waa mahad ilahay waa anu ku qanacsannaha wax kaloo sheegna ma lehine inkastoo dhaqaale sidaa u buuran aanu ka helin idris haddana waxa uu sheegay in nolol maalmeedka reerka uu ka helo maadaama xirfaddii dhartulidda ee noloshiisa uu ka heli jiray ay istaagtay markii magaalada ay biyuhu ku fataheen wallaahi dhaqaalaniyow alxamdulilaah kolbo dadaa laga soo qaadaa burka sokorta saliidda dadaa laga soo qaadaa in wuxoodiina aad u caddaysid wixii kaaga soo baxane ha yaraadana ha badnaada ilmahada aad kula noqoto haddaad rabto ee koob shaahayba ka helo oo ilmaha cawada u karsee wuxuu ilaahay iga siiyaan ka helaa hadda wax cayiman oo kooban oon ka hela ma jirto maalinba si uwa maalin waa iska baaraya xataa oo qofkii laga soo qaadaaba laga yaabaa in aniga asiga xoogaa taagtaag isna dhex maro maalin macnaha si fiicanay ku imaanaysaa qofku wixiisii inuun helaa anigan aan wax ka helaa marba si uwa wax kooban ma leh cabaddii hadda soddon sintiyan gadoohaya boqol xabbaan soo sameeyaa konton xabta bibitaa iga qaadan jirtay hadda iida xataa xoogaa culaysa igu yimiday itirahay labaatan xabbanay ii keenay itirahay wixayga kalena suuqaan iskaga jacbursadaa waa wareegaa ilaa iyo howlwadaagan la tagaa buundaween bari oo dhan xaafadda kooshin buundaween intaba lugtan biyaha iskaga maala habeenkii markan seexda ma istaagi karo jiiraw darteed maanta nin biyo dhex socdaan hay ahaaye meel loo fadhiistana ma leh
raashiinkii hadda oo magaalada dadkii furaha aan haynay ama baqaaradii aan yiilay way dhammaadeen markay dhammaadeen doona waxa lagu dalbi hayaa hebelow furahaadii soo dhiib raashiinkaa dadka u bixinaynaa dhihaynaa marka aniga hadda ilaa toddoba furo ina hayaa laga yaabaa oo doon la soo saaray hadda furaan sugahayaa yar saaxiibkee oo caydiid la yidhaha qolkiisa ina furo oo raashiin ka bixiyo kii waa isoo wicahayaa doontiina weli ma imaan marka dadka saasee le maqaanaatee macnaha raashinka laiskugu caawihayo caawinaadu maraa iyadoo laiska iibsana haddana laisku caawihayo dadka beledweyne ayaa rajo badan waxa ay ka qabaan in hoosu dhac uu ku yimaado biyaha daadka ee magaalada ku fatahay maadaama biyihii guurtada ahaa iyo roobkii ay ka istaageen dhulka jooggiisu uu sarreeyo ee dalka ethoobiya oo biyaha kiciya magaalada beledweyne ay ka yimaadaan xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
dhinaca kale qaar ka mid ah deegaanada dhulka beeralayda ah ee waqooyiga kismaayo oo ay ku dhufteen daadad xooggan ayaa waxaa ku go'doosan qoysas beeraley u badan kadib markii ay go'day buundo halbowlow ahayd isu socodka dadka iyo gaadiidka buundadan ayaa maraysay deegaanka buuloguduud oo soddon kilomitir u jira magaalada kismaayo dhinaca waqooyi waxaana laga dayrinayaa xaaladaha ay ku nool yihiin dadkii deganaa aaggaasi wariyaha v o eda aadan maxamed salaad ayaa arrimahaasi ka waraystay guddoomiyaha deegaanka buuloguduud ee waqooyiga kismaayo maxamed cabdulaahi cabdulle
aad baad u mahadsantahay waxaan kaala hadlayaa meel la yidhaahdo dhumaase oo hal kilomitir iyo bar u jirta magaalada buuloguduud halkaas maxaa idin geeyey halkaa waxaana geeyey cool qabow waana galay oo biyo ah gartay naf nagamuusan goynin hantina nagamuusan dhicin kale eh beerihiina waa naga galay galajkiina wuu naga galay gartay waxay nagu khasabtay marka meeshaasoo layidhaha dhumaase oo horay sagaashan iyo toddobadii ilaahay dad ku badbaadiyey markii horena noobaasteysnayd intii la qaylinayey yaanu ku guur hadee guryo nooma dhisna waxaa weeye ninka ugu tarta ku jira dhagaxaayay waa ninka baco laba bacood sita gartay kii kale wuu iska fadhiyaa waa tahay waa sidee marka xaaladda deegaankii aad ka barakacdeen ee buulguduud dhinaca laamiga ka waran xaafadihii kala duwanaa ee magaalada bal ka waran wulaguduud iyo laami iyo iyo welugu way tageen gartay intaa meel gabalahoo bannaan kuma jirto magaalada dhexdeeda iyo biyuhu hadda sabaynayaan buundadii ka waran ee deegaankaas ku taalay ee isku xidhaysay buulguduud iyo deegaanada kale ee ku dhowdhow buundadii isku xidhaysay ilaa muqdisho iyo kismaayo isku xidhaysay buundadaas shacab dambaa looga noqonayaa way way goday xalay bay kacday gartay way dintay inkastoo hadda annaga eriyadaas wax difaaca u sarreeya annagu aanu nahay oo hadda aan ilooyinkii kale lagaba ay dul taagan yihiin ay nala joogaan qaarkoodna dambuulba uu tegey wax halkaa ka iman karaa dawlad nin ku yimaada mooyaane ma jiro dhinaca kismaayo iyada ka waran waddada ma idiin furan tahay maya waddada way naga go-an tahay gartay
ee la yidhaha xaaja weyne waa ka go-an tahay gartay oo daadadkii baa gaaray dawladkii baa gaadhay shalay baa ugu dambeysay maritaan gaadiid maro meesha la yidhaahdo buunda masquul oo u dhaxaysa yontoy iyo buuyo guduudna iyana caawa eey goodo waa loogu qaateen waa tahay marka idinku xaggee baa taakulo ama cunno ka heshaan adiga iyo guud ahaan dadka deegaanka ku bara ka barakacay oo dhanba ee reer buulaguduud annagu wixii aanu haysanay ee horey u haysanay ilaahayna siiyey inay ku yartahay inay ku badan tahayba wixii horan baa hadda la raacayaa waxa cid noo timid oo intii hadda afar beri weye biyo intay socdaan ama malayn gabar lagu wiiba wasiir baa maalin saddexaad noo timid gartay indhaindhayn bay ahayd oo adigu way noo timid waanu iswaraysanay oo markaa meesha aanu degnay oo la deghayo oonu dhulkii cabiraynay noo yimaadeen waa sawirkoodi bay qaateen waa kala waanu kala tagnay ka waran bal dadka xaaf dadka halkaas degan ee ka barakacay deegaanka buulguduud xaaladooda waa sidee adeerow xaaladooda wallahi lama qiimayn karo qof hadda caawa dab baryagal haysa iyo qof aan haysanin labada way isugu jiraan inta aan baryagal haysanin baana badan oo geeda hoos fadhida sababta waxaa weeye nin guri xariisa ku jiray oo aan bacna sidan gadana karin baa yaa boqolkiiba sagaashan ah waxaa la mahadiisa salay iyo maanta roob nama helin oo roobku uu nagu yaraa intaasaa alla mahadiisa oo mataqaana maxaan ku yidhahdaa hadda caawa lagu jiifanaya hadii hadda maanta salay ma heli lahaa dadku waaba waxaan ku dhihi karaa waxbaa inay dhintaan laga yaabin waa yahay maxaad codsanaysaan oo ku baaqi lahayd wallaahi adeerow wax badan baanu codsanaynaa oo ah in dadkaas lala soo gaaro kow marka ugu horeysa bal horta hooyin lala soo gaaro marka labaadna marka labaadna in lala soo gaaro sahaydii ama ay ku dheeraan oo meesha ku haysan lahayn in lala soo gaaro eedaha iyo maamulka jubbaland labadaba waxaan leenahay dadkaasa loo soo gurmado meesha la yidhaha istanbul oo hadda aad dadku ay ugu mashquulsan yihiin waxa weeyaan waa iyagu hadda baahigooda biyihii way ka baxeen gartay idinkaa laakiin go-aansan annaga biyihii way nagu shaqayaan waddaduna way go-an tahay
idaacaddeenni aroornimo waa naga intaas anigoo maxamed colal xasanah ayaa idinla socodsiinayey xagga farsamadana waxaa gacan hagarla'aaneed iga siiyey saaxiibkayga nuur xasan nuur buqaari dhammaanteen inta aan idaacaddan mid lamida ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa bulsho yahay ma nabadba iyo codkii baxsanaa fanaanka xasan aadan samatar
midhawaaga subaxdii badda kaaga soo kacay burxaliyo bannaan haw boosaaso iyo bari maydhabiyo hargeysiyo garihii wajahliyo ayo banaan haw boosaaso iyo bari bandhabiyo hargeysiyo derihii wajaaliyo amar baa la heli meel baad le ku onkoday dadka kala maqlayno waan idin basaase bulsha yahay nalabadba bulsha yahay nalabadba baryan kala maqla